إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay lixii tobanka shacbaan sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada warkayaga saaka subaxaad ku dhegaysan doontaan haddaba la qadaro waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo burundiyees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maraykanka ayaa saadaal aan wanaagsaneyn ka bixiyey xaaladda bariga afrika sannada labada kun lab iyo labaatanka xilli dalkiisa u wajahayo dhibaatooyin kala duwan shil ay ku dhaawacmeen tiradadaah ayaa ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto weeraro ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso magaalada washington ee caasimadda maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo burundiyees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa faahfaahinaya sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in qarax aada u xoogan maalintii shalay lala egtay gaari ay la socdeen ciidamada burundi xilligii qaraxa lala beegsanayay gaariga ayaa wuxuu ku socdaalayay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa oo ahaa mid aada u xoogan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashyo dhaawac waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii lala egtay oo ahaa mid taw ah ugu yaraan lix askari oo burundi ah ayaa lagu dilay qaraxan halka lagu dhaawacay saddex kale waxaana mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararka ayaa intaas ku daraya in sarkaal gaashaanle ah oo ka tirsanaa ciidamada burundi oo ka mid ahaa xubnaha lagu dilay qaraxa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo amni qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho lagu dhaawacay shan ruux oo ajaanib ah waa mahadsan tahay maxamed ciise wiil yar ayaa ku dhintay webiga degmada saakow ee walaayada jubbooyinka caamir xasan oo toban sano jir ahaa ayaa waxa uu ku qarqaday biyaha webiga xilli uu dabaal u aaday waxaa la sheegay xilli uu webiga gelayay inay ku jireen koox dhalinyaro ah kuwaasuu kaga horeeyay webiga xiliyadan oo kale webiga ayaa gura waxaana ay dad badan isku dayaan inay webiga dabaal ahaan u aadaan goobo gaar ah ay biyaha webiga ku hareen kuwaasuu qaarkood si hoose u qodan qofka aanan aqoonina uu halis ku gelayo dhallinyaradii ka agdhowaa camir ayaa awood u yeelan waayey inay soo badbaadiyaan waxaana iyaga qudhooda la sheegay inay ahaayeen kuwo yaryar wiilka ku geeriyooday biyaha ayaa wuxuu ahaa arday dhowaan dhameeyey qur-aanka kariimka waxaana loo diyaarinayay inuu walaayada jubbooyinka uga qayb galo tartanka qur-aanka kariimka ee bil weliba oo ramadaan ah la qabto hadalhaynta caamir ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka taagnayd gudaha degmada saakow iyadoona waalidiinta looga digayay in carruurta ay webiga ka celiyaan shil ay ku dhaawacmeen tiradadah ayaa ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal maxamed muudey abuumuslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay shil geystay khasaarooyin kala duwan sida ay wararku tilmaamayaan shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay bannaanka hore ee hoteel curuuba oo ku yaala dhinaca beri ee magaalada garowe inta la xaqiijiyey waxaa shilka ku dhaawacmay lix ruux kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sida ay wararku tilmaamayaan dadka ku dhaawacmay ayaa isugu jira rag dumar iyo carruur la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada garowe dhakhaatiirta xarunta caafimaad ee la dhigay dadka ku waxyeeloobay shilkani ayaa sheegay in ay qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ay xaaladoodu liidato magaalada garowe ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ugu dhacay shilal noocan ah kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan waxaana ugu wacan wadooyinka oo burbursan kuwaas oo xiliyo kala duwan ay cawasho ka muujiyeen darawallada gaadiidka isticmaala waddooyinkaas maraykanka ayaa saadaal aan wanaagsaneyn ka bixiya xaaladda bariga afrika sannadda labada kun laba iyo labaatanka xilli dalkiisa uu wajahaya dhibaatooyin kala duwan warbixintaas waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir warbixin cusub oo ay soo saarta dowladda maraykanka ayay ku muujisay khatarta kusoo foodla qaar ka mid ah waddamada dhaca geeska qaaradda afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay warbixinta nuqol ka mid a ayaa ciwaan looga dhigay bariga afrika laba kun laba iyo labaatanka saadaal aan fiicnayn saadaal lagu qoray riboodka sanadlaha ah ee qiimaynta khataraha ee ay soo saaraan hay-adaha sirdoonka maraykanka oo la daabacay toddobadii bishii labaad laba kun laba iyo labaatanka gobolka bariga afrika ma indha qurxoona sida ay leedahay saadaalinta bariga afrika waxay u badan tahay in sanadkan laba kun laba iyo labaatanka ay ka dhici doonaan colaado cusub iyadoo gobolka uu noqon doono mid cakiran oo ay sabab u tahay dagaalada sokeeye ee ka socda ethoobiya loolanka awoodeed ee ka dhex jira dowladda kumeel gaarka ah ee suudaan xasilooni darrada soomaaliya oo sii socota iyo doorashada la filayo in ay ka dhacdo kenya ethoobiya rajada laga qaba xabadjoojin ayaa weli ah mid aad u yar sababtoo ah dagaalyahanada ayaa laga yaabaa inaysan rumaysnayn in dhinaca kale oo gorgortan la geli doono si daacad ah ama uu xaq u leeyahay in uu miis ka joogo taas oo sii kordhinaysa saansaanta colaadeed oo sii socota gobodfallada iyo cuntoyarida suudaan waxaa hubaala inay kusii soconayso dariiq daba dheeraaday oo jilicsan oo loo marayo dowlad rayid ah taas oo ku xirnaan doonta dib u heshiisiin dhex marta saddexda qaybood ee iska soo horjeeda hoggaanka ciidanka ee awooda badan isbahaysiga siyaasadeed ee kala daadsan iyo bulsho aan sido lahayn soomaaliya marka la eego aragtigaabnida ay madaxda ugu mashquuleen in ay wax waliba siyaasadeeyaan ayaa waxay curyaamisay dowladda waxayna sii ballaadhisay albaabada u furan mujaahidiinta al-shabaab waxayna taasi sii kordhinaysaa khatarta ah in rabshado soo noqnoqdo ay ka dilaacaan magaalada muqdisho dowladda maraykanka oo sannadihii lasoo dhaafay dadaal dheeri ah ku bixinaysay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka baqaysa in xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta qaaradda geeska afrika gaar ahaan soomaaliya ay sababto in jihaadiyiintu dhul horle gacanta ku dhigaan doorashooyinka golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaan u qabsoomin sidii loogu tala galay wuxuuna caad saaran yahay in farmaajo uu xilka wareejin doono iyo in kale rabshadaha ka taagan ethoobiya ayaa walaac xorle ku beeraya dowladda maraykanka sababtoo ah kumanaan askari oo etoobiyaan ah ayaa jooga soomaaliya waxayna ciidamadaasi ku qasbanaan doonaan inay dib uga laabtaan dalkooda si ay u difaacaan xukuumadda adisababa horraanta bisha abriil ee sanadkan ayaa la filayaa in lasoo afjaro howlgalka amisom oo muddo shan iyo toban sano ah ka jiray dalka soomaaliya midowda afrika iyo waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana dhowaan si cagajiida isugu raacay in amisom lagu bedelo howlgal cusub kaas oo loogu magac daray admis wuxuuna sii jiri doonaa ilaa sanadka laba kun labaatan iyo afarta warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay ka cabsi qabto weeraro ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso magaalada washington ee caasimadda maraykanka warbixinno cusub oo soo baxaya islamarkaana laga soo xigtay saraakiil maraykan ah ayaa walaac xooggan looga muujiyey cabsi laga qabo in mujaahidiinta ay weeraro ka fuliyaan gudaha waddanka maraykanka saraakiishan ameerikaanka ah ayaa waxa ay tallaabadii uu qaaday donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka islamarkaana uu ciidanka uga saaray soomaaliya ku tilmaameen mid qariska tuurnimo ah stephen towson oo ah taliyaha ciidamada maraykanka afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa tibaaxay in xilligan ay korortay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna si cad u muujiyey in mujaahidiinta ay xilligan awood u leeyihiin inay weeraro ka fuliyaan magaalada washington waxa aan tuhunsannahay in al-shabaab awood u leeyihiin in maraykanka ay ku bartilmaameedsadaan meel ka baxsan gobolka xitaa haddii ay ahaan lahayd maraykanka washington si weyn loogama aaminsano sirdoon ahaan balse dareenkayga taliya ahaan wuxuu ii sheegayaa in ay samayn karaan sidaas ayuu yidhi stephen towson oo ah taliyaha africom walaacan ka soo baxay taliyaha africom ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay warbixinno isdaba joog ah oo soo baxaya lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood ahaan hadda tahay mid xoogan ayna awood u leedahay inay maraykanka ku beegsato meel ka baxsan soomaaliya